xeerkan saxaafadda wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu haya markay timaado xeerar ay soo gudbiyeen golaha wasiirada wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka waxaa dood adag ka yeesha xeerka saxaafadda aqalka sare ee soomaaliya senatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeesha xeerkan senatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerka saxaafadda oo loo soo gudbiyey gudoomiye ku-xigeenka koowaad aqalka sare senatar abshir maxamed axmed abish bukhaari ayaa qodobada qaar dhaliilay isagoo tilmaamo muhiim inay tahay in wax kabedel lagu sameeyo qodobka koowaad oo ah oo wax kabeddelka lagu soo sameyn waa qodobka sagaalaad faqradiisa xa taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad telefishan wargeys madbacad shineemooyin dugsiyada tababarka saxaafadda shirkadaha xayeysiinta websaydyada iyo wixii la halmaala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwo cusub oo la furayo waa in ay dhigaan lacag dabaaji ah oo qiimaheedu qiimaheeda golahu kusoo saari doono xeer nidaamyo gaar ah qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahnayn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qeybaheeda kala gedisan taasna aysan meeshan aysan ku ahayn sharci qodobka labaad oo aan isbeddelka lagu samaynin oo aada iyo aada muhiimka u ah wuxuu yahay qodobka koo iyo tobnaad faqradiisa ja iyo xa oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysaa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysaa in la yidhaahdo lacagta aada ku furanayso xaggee ka keenta ma wuxuu leeyahay aabbahayan ka dhaxlay ayaydayaa isoo siisay anigaa soo shaqaystay taasi waa ku xadgudub xorriyadda iyo brifasiga qofka muwaadinka ah hantidiisa in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyey haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada ma waxaa la leeyahay shaatigaa gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meeshaa ka keenta sheeg senator muuse suudi yalahow oo ka mid a aqalka sarena wuxuu sheegay qodobada qaarkood inaysan u qalmin saxaafadda madaxa bannaan ee soomaaliya wuxuu tilmaamo muhiim inay tahay in madax bannaanida saxaafadda la dhowro maantana aan lagu beegin siyaasad gaaroo laga leeyahay hadday beriga xaqiraan beritiya wax ka soo sheega oo wasaaraddan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahayo kaliya in lagu shubto ay halaha hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan oo ku xidhaysan biilla soomaaliya oo wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaarahan hadday soo baxaan wixi kalena bannaanka lagu dhigo ood idinku ku jirtiin wuxuna idinka aada ansixiseen xaggeed hadhow ka gelaysiin haddaa la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aada ogolaatiin sida xaqiinna loo sheego guddoomiyaha guddigan aniga guddiga u mahad celi maaha sababtoa hadday saxaanan u mahad celi lahay hadday dadka wada qoraan oo qofna yidhaaheen waxaada lama qaado qofna yidhaaheen waa la qaatilo u mahad celi lahay laakiin indha adaagga iyo inta lala soo istaaga lama qaadan lama qaadan lama qaadan lama qaadan ma lagu faanaa waay ugu dambayntiina aqalka sare ee soomaaliya ayaa cod u qaaday xeerka saxaafadda waxaana ogolaaday saddex iyo labaatan senatar fadhi guud ahaan ay joogeen sagaal iyo labaatan senatar wasiirka warfaafinta soomaaliya oo ansixinta kadib hadla wuxuu tilmaamay in xeerkan ahmiyad uu siinaya saxaafadda soomaaliya xoojinta xuriitulqowlka iyo madax bannaanida saxaafadda dabcan waa og tihiin sharciga iyo taariikhduu soo maray oo ah sharci runtiisii weyn looga baaraandegay sharci u adeegaya inay soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda inay soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka xorriyadda isutagga xorriyadda kulanka iyo dhammaan xorriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dowladaha dimuqraadiga ee horumaray ay leeyihiin kii ugu furfurnaa ugu fiicnaa runtii sidaa aan sheegay horumarin doono warbaahinta soomaaliyeed ayay golaha sare maanta ansixiyeen oo u gudbi doono heerka in madaxweynuhu saxeexo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci soomaaliya ka hirgaloo lagu dhaqo uu noqdo xeerka saxaafadda soomaaliya wuxuu soo maray marxado kala duwan laba kun lix iyo tobankii ayayna ansixiyeen xildhibaanadii golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaase dood dheer kadib dib loogu soo celiyey gacanta saxaafadda madaxa bannaan hadda wuxuu ka gudba labada gole waxaana looga fadhiyaa saxixitaanka madaxweyne maxamed cabdulaahi si uu xeerkan u noqdo mid sharciya cabdulqaadir okey v o a muqdisho